raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo qodobada saaka aad ku dhageysan doontaan waxaa kamid ah bulshada magaalada jowhar oo ka hadlay dhibaatooyinka nafaqadarada ay la kulmaan caruurta ardayda jaamacadda ballaasmo oo doortay gudoomiyaha midooda ardayda jaamacadda degmada balcad oo kamid noqotay goobaha dalxiiska deegaanada hirshabeelle xoolo dhaqatada beledweyne oo loogu baaqay sar u qaadista badqabka xoolaha shir looga hadlayay amniga oo lagu qabtay degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynihii hore ee maamulka somalilan uu ku geeriyooday magaalada hargeysa xubnaha sarifka suuqyada iyo cayaaraha ayaad dhegeysan doontaan u diyaargarooba
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale subax wanaagsan kheyrtana dhegeysanaysaanku horeee sidaad hordhaca qodobada aad ku dhegeysanayseen bulshada magaalada jowhar ayaa ka hadlay dhibaatooyinka nafaqadarada ay la kulmaan caruur nafaqadarada soomaaliya waa dhibaato weyn oo saameyn ku leh qeybo weyn oo kamid ah bulshada gaar ahaan caruurta dhibaatooyinkani ayaa ka dhalata arrimo badan oo isdabajoog ah sida dagaalada sokeeya abaaraha saboolnimada iyo nidaamka caafimaadka iyo adeegyada bulshada u liita nafaqadaradu waxay keentaa in caruurta ay soo wajahaan xaalado caafimaad oo halis ah sida cudurada faafa hoos u dhac ku yimaada koriinka jireed iyo maskaxeed iyo xitaa dhimashada nafaqadarada caruurta ayaa saameyn xoogan ku yeelata koriinka caruurta taasoo keenta cunto xumo miisaan culus oo hoos u dhacda koriinka maskaxda oo caqabad ku noqda iyo hoos u dhac ku yimaada difaaca jirka warbixintan waxaan ku wareysanay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqa magaalada jowhar kuwaasoo nagu warbixiyay saameynta ay bulshada kala kulmaan nafaqadarada bulshada in ay fahmaan muhiimadda nafaqada caafimaadka ee caruurta qaar habka bulshada loogu wacyigeli karo nafaqada caruurta waxaa ka mid ah baraarujinta wacyigelinta iyo aqoonkarogsiga maclinta muhiimka ah koritaanka iyo caafimaadka caruurta baraha bulshada ayaa si weyn ugu caawin karto in bulshada lagu wacyigeliyo nafaqada caruurta tusaale ahaan barnaamijyada caafimaadka ee loogu talagalay caafimaadka waxaa muhiim u ah in dhakhaatiir kalkaaliyayaasha caafimaadka iyo xirfadayaasha caafimaadka ay bulshada siiyaan talooyin iyo tilmaamo ku saabsan nafaqada caruurta intaa waxaa dheer adeegyada caafimaadka ee degmada ama goobaha caafimaad ee deegaanka sidoo kale loo adeegsan karaa bulshada lagu wacyigeliyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka
haa yacni way ka qayb qaadanayaan nafaqa darada waa xoojin kara cudurada biyaha nadiifka ah la-aantooda dhasha sida shubanka markaa muhiim in dadka la siiyo biyo nadiif ah aada iyo aada isku mid maaha dheerarka hooseeya heerka la filaayo ilmaha da-diisa yacnii dherarkii meesha laga filaya inay kasii hooseeyaan aad iyo aad bay badan yihiin waxaa ka mid ah cunno aan nafaqo lahaynin xanuun sida shumanka oo keena jirka inuu waayo nafaqooyinkii loo baahnaa nadaafad xumadaa ka mid ah iyo biyo aan nadiif ahaynin sidoo kale saboolnimadaa ka mid ah iyo cunayar cunayaridda oo qoyska ka jirta wacyigelin la-aanta ku saabsan sidoo kale diyaar diyaariyo la-aanta ku saabsan sida loo diyaariyo cuno caafimaad xasaasiyad sare oo cudurada ah dhibaatooyin dhibaato koriinfiilka in loo dhammaystiro sidaas weynweyne ku yaraan kartaa in cunugganaas naasmuujin oo ku filan inuu cunuga qaato hooyada nafaqa ku filan in ay qaadato sidaasna waa looga hortagi karaa sidoo kale family blind inay hooyada sameyso ilmaha isku dhadhowna way keeni karaan nafaqa daro oo zaaid ah soo cunugan oo asigoo naasmuujin ku filan aan helin haddii hooyadii uu noqoto hooyadiina ay nafaqa aysan haysanin waxyaalaha ugu badan oo sababi karana way tahay nafaqa darada bismillah marka hore kusoo dhawoow ee barnaamijka caafimaadka oon toddobaadkan kaga hadlayna nafaqadarada maxaa sababa nafaqadarada caruurta darada nafaqa darada caruurta waxay ka dhalan kartaa sababo kala duwan taas oo si toos ah uga saameyneysa horumarka jireed iyo maskaxda caruurta qaar ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee keeni kara nafaqadarada darada caruurta waxaa ka mid ah cunto aan isku dheelitirneyn ee caruurta aan heli karin cunto nafaqa leh oo ku filneen fitamiiniska sida ee fitamiinka macdanka burtiinka iyo waxay u nugul yihiin nafaqa daro cuntooyinka degdega ah sida sokorta badan iyo cuntooyinka aan fitamiin iyo macdan lahayn sababto korin la-aan iyo caafimaad daro taan la-aanta cunto ku filneen caruurta oo ku nool deegaanadaas saboolka ah ama kuwa aan awoodin in ay helaan cunto caafimaad leh sida qoyska danyarta ah way u badan tahay in ay la kulmaan nafaqo daro xaalo xumo ama awood la-aan in ay helaan nafaqadaradu waxay sidoo kale dhalin kartaa cuduro sida xanuunada la xiriira dhiigyarida dhiigbaxa iyo cudurada faafa sida shubanbiyoodka iyo jadeecada oo caruurta ay ku badan tahay ardayda jaamacadda balasma ayaa doortay gudoomiyaha midowda ardayda jaamacadda zahre cabdixuseen ayaa qodobkan inooga diyaarisay doorashadan oo socotay muddo laba maalmood ah islamarkaana ka dhacday gudaha jaamacadda balaasma faraceeda jowhar ayaa lagu dooranayay guddoonka saree midowda ardayda jaamacadda munaasabad lagu shaacinayo guddoonka saree midowda ardayda jaamacadda balaasma ayaa waxaa kasoo qaybgalay maamulka jaamacadda macalimiin arday iyo marti sharaf kale ugu horeyn mahad jiino cali oo ka mid ah guddiga doorashada ayaa ka warbixiyey qaabka loo qabtay doorashadan waxaan ku qabanay doorasho cod iyo qof ah sidii uu sheegay maamulkii igu horeeyey laba dhagax haddii laysku dhufto midaa jabi doono gudoomiyaasha way mahadsan yihiin sidoo kaleenta oday codbixiyaasha iyaguna way mahadsan yihiin sida inoola dhowreen sharciga sida ay inoola ilaaliyeen sharciga u yaala doorashada haddii aan u gudbo amniga sistemka xaqiiqdii amniga sistemka aad iyo aad uu adag yahay qof waliba wuxuu ku galayaa suulkiisa mana dhicin mana dhici kartaba qof laba qofood inay isku suul ahaadaan qof suulkiisa suuluusan ahayn inuu ku galo oo ku codeeyo ma aha mid dhici kara qof waliba suulkiisa markuu ku galo waxaa kasoo horbaxay ama kasoo boodaya neemkiisa kasoo qaad anigoo kale haddii aan ku galo suulkayga waxaa iga soo horbaxaya mahajiinow cali kadib kadib aa codka dhiiba kartaa dhanka kale cabdulaahi bashar diilne oo ah maamulaha jaamacadda balaasma faraceeda jowhar ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada iyadoona guddoomiyaha midowda ardayda balaasma loo doortay axmed salaad halka ku-xigeenka loo doortay mahad sheekh cismaan xilka guddoomiyaha waxaa u sharaxnaa axmed salaad cali cabdulle waxaa u sharaxnaa sulaymaan daa'uud sidaa halkaan ugu jeedaan wuxuu hadda soo bandhigi waa winarka guulaystaha uu soo bandhigaa qaybta hoose markaad tegtid ayuu wuxuu noo sheegaa siday u kala guulaysteen waxaa ugu horeeyo axmed salaad maxamuud axmed salaad maxamuud waxa uu helay lixdan cod kaasoo ka dhigan afartan iyo saddex dhibic toban iyo toddoba boqolkiiba ayuu ku guulaystay ardadii codadka bixisay oo ahaa boqol soddon iyo sagaal oo u dhiganta boqolkiiba boqol ardada codaysay axmed salaad wuxuu ku guulaystay lixdan cod ayuu ku guulaystay taasoo u dhiganta afartan iyo saddex dhibic toban iyo toddoba boqolkiiba cali cabdulle waxa uu helay afartan iyo toddoba cod afartan iyo toddoba cod ayuu helay taasoo u dhiganta soddon iyo saddex dhibic siddeetan iyo kow codadkii baxay ama ardadii codaysay waxaa kaloo ku xigay sulaymaan daa'uud waxa uu helay soddon iyo laba cod oo ah oo u dhiganta labaatan iyo saddex dhibic labo dhibic zero two cod ayuu helay ardadii codadka bixisay sidaa darteed guddoomiyaha ardada jaamacadda balaasma xarunta jowhar sanadkan waxaa ku guulaystay axmed salaad maxamuud oo helay lixdan cod xilka guddoomiye ku-xigeenka ee midowga ardayda jaamacadda balaasma waxaa u sharaxnaa mahad sheekh xuseen cusmaan iyo xuseen ibraahim maxamuud oo oo u tartamayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ama guddoomiye ku-xigeenka midowga ardayda jaamacadda balaasma xarunta jowhar wuxuu helay lixdan iyo sagaal cod ayuu helay oo u dhiganta afartan iyo sagaal boqolkiiba halka mahad sheekh xuseen cusmaan uu helay toddobaatan cod oo u dhiganta konton boqolkiiba sidaa darteed guulaystaha guddoomiye ku-xigeenka midowga ardada jaamacadda balaasma xarunta jowhar waa mahad sheekh xuseen cusmaan oo ku guulaystay toddobaatan cod qaar ka mid ah murashaxiinta u tartamaysa xilka guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo qaar ka mid ah macalimiinta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa hambalyo u diray guddoonka cusub ee midowda ardayda balaasma
runtii waxaanu sameynay kambeyn aada u wanaagsan balse siday macalimiinta hore ugu dhawaajiyeen if two stones are crushed one stone is broken marka walaalahayga guulaystay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo
tartamayaalka ama musharaxiinta anaga aan ka mid ahaa aadaan ugu bogaadinayaa midka guulaystay oo ku soo baxay anigana waxaynu nahay la jirkiisa oo garabkiisa aynu taagannah runtii waxaan u hambalyeynayaa waa guddoomiyaha koowaad iyo guddoomiyaha labaad waxaan leeyahay waa kolete waxaa samayseen kambeyn oo juhdihiina ama dadaalkiina wuxuu ahaa inaad noqotaa maanta guddoomiyaha koowaad iyo kan labaadba waa axmed salaad iyo saaxiibkeyga maad waxaan ii leeyahay hambalyo
aadaan ugu faraxsannahay inaan maanta ka soo qayb galno shaacinta doorashadii guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka midowda ardayda jaamacadda balaasma xarunteeda jowhar anigoo ku hadlaya magaca macalimiinta waxaan leeyahay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ee ku guulaystay doorashada hambalyo hambalyo guddoonka cusub ee midowda ardayda jaamacadda balaasma faraceeda jowhar ayaa ka shaqayn doona isku xirka ardayda wax ka barata jaamacadda degmada balcad ayaa ka mid noqotay goobaha dalxiiska ee deegaanada hirshabeelle waa kan cabdifitaax axmed oo nala socodsiiya doorashadan oo socotay muddo laba maalmood ah islamarkaana ka dhacday gudaha jaamacadda balaasma faraceeda jowhar ayaa lagu dooranayay guddoonka sare ee midowda ardayda jaamacadda munaasabad lagu shaacinayo guddoonka sare ee midowda ardayda jaamacadda balaasma ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka jaamacadda macalimiin arday iyo marti sharaf kale ugu horeyn mahad jiino cali oo ka mid ah guddiga doorashada ayaa ka warbixiyey qaabka loo qabtay doorashadan waxaan ku qabanay doorasho cod iyo qof ah sidii uu sheegay maamulkii iigu horeeyey laba dhagax haddii laysku dhufto midaa jabi doono guddoomiyaasha way mahadsan yihiin sidoo kaleenta oday codbixiyaasha iyaguna way mahadsan yihiin sida inoola dhowreen sharciga sida ay inoola ilaaliyeen sharciga u yaalla doorashada haddii aan u gudbo amniga sistamka xaqiiqdii amniga sistamka aad iyo aad uu adag yahay qof waliba wuxuu ku galayaa suulkiisa mana dhicin mana dhici kartaba qof laba qofood inay isku suul ahaadaan qof suulkiisa suul uusan ahayn inuu ku galo oo ku codeeyo ma aha mid dhici kara qof waliba suulkiisa markuu ku galo waxaa kasoo horbaxaya ama kasoo boodaya neemkiisa kasoo qaad anigoo kale haddii aan ku galo suulkayga waxaa iga soo horbaxaya mahajino cali kadib kadiba codka dhiiba kartaa dhanka kale cabdulaahi bashir diilne oo ah maamulaha jaamacadda balaasma faraceeda jowhar ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada iyadoona guddoomiyaha midowda ardayda balaasma loo doortay axmed salaad halka ku-xigeenka loo doortay mahad sheekh cismaan xilka guddoomiyaha waxaa u sharaxnaa axmed salaad cali cabdulle waxaa u sharaxnaa sulaymaan daa'uud sidaa halkaan a uga jeedaan wuxuu hadda soo bandhigi waa winarka guulaystaha uu soo bandhigaa qaybta hoose markaad tegtid ayuu wuxuu noo sheegaa siday u kala guulaysteen waxaa ugu horeeyo axmed salaad maxamuud axmed salaad maxamuud waxa uu helay lixdan cod kaasoo ka dhigan afartan iyo saddex dhibic toban iyo toddoba boqolkiiba ayuu ku guulaystay ardadii codadka bixisay oo ahaa boqol soddon iyo sagaal oo u dhiganta boqolkiiba boqol ardada codaysay axmed salaad wuxuu ku guulaystay lixdan cod ayuu ku guulaystay taasoo u dhiganta afartan iyo saddex dhibic toban iyo toddoba boqolkiiba cali cabdulle waxa uu helay afartan iyo toddoba cod afartan iyo toddoba cod ayuu helay taasoo u dhiganta soddon iyo saddex dhibic siddeetan iyo kow codadkii baxay ama ardadii codaysay waxaa kaloo ku xigay sulaymaan daa'uud waxa uu helay soddon iyo laba cod oo ah oo u dhiganta labaatan iyo saddex dhibic labo dhibic zero two cod ayuu helay ardadii codadka bixisay sidaa darteed guddoomiyaha ardada jaamacadda balaasma xarunta jowhar sanadkan waxaa ku guulaystay axmed salaad maxamuud oo helay lixdan cod xilka guddoomiye ku-xigeenka midowga ardada jaamacadda balaasma waxaa u sharaxnaa mahad sheekh xuseen cusmaan iyo xuseen ibraahim maxamuud oo u tartamayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ama guddoomiye ku-xigeenka midowga ardada jaamacadda balaasma xarunta jowhar wuxuu helay lixdan iyo sagaal cod ayuu helay oo u dhiganta afartan iyo sagaal boqolkiiba halka mahad sheekh xuseen cusmaan uu helay toddobaatan cod oo u dhiganta konton boqolkiiba sidaa darteed guulaystaha guddoomiye ku-xigeenka midowga ardada jaamacadda balaasma xarunta jowhar waa mahad sheekh xuseen cusmaan oo ku guulaystay toddobaatan cod qaar ka mid ah murashaxiinta u tartamaysa xilka guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo qaar ka mid ah macalimiinta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa hambalyo u diray guddoonka cusub ee midowda ardayda balaasma
runtii waxaanu samaynay kambeyn aad u wanaagsan balse siday macalimiinta hore ugu dhawaajiyeen if two stones are crushed one stone is broken marka walaalahayga guulaystay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo
tartamayaalka ama musharaxiinta anaga aan ka mid ahaa aadaan ugu bogaadinayaa midka guulaystay oo ku soo baxay anagana waxaynu nahay la jirkiisa oo garabkiisa aynu taagannaha runtii waxaan u hambalyanayaa waa guddoomiyaha koowaad iyo guddoomiyaha labaad waxaan leeyahay waa kolleyte waxaa samayseen kambeyn oo juhdigiina ama dadaalkiina wuxuu ahaa inaad noqotaa maanta guddoomiyaha koowaad iyo kan labaadba waa axmed salaad iyo saaxiibkeyga maad waxaan ii leeyahay hambalyo
aadaan ugu faraxsannahay inaan maanta ka soo qayb galno shaacinta doorashadii guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka midowda ardayda jaamacadda balaasma xarunteeda jowhar anigoo ku hadlaya magaca macalimiinta waxaan leeyahay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ee ku guulaystay doorashada hambalyo hambalyo guddoonka cusub ee midowda ardayda jaamacadda balaasma faraceeda jowhar ayaa ka shaqayn doona isku xirka ardayda wax ka barata jaamacadda xoolodhaqatada magaalada beledweyne ayaa loogu baaqay sar u qaadista badqabka xoolaha cabdicasiis xasan ayaa noo faahfaahinaya doctor cabdulaahi cabdi yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirta bartay cilmiga xoolaha islamarkaana ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ganacsatada xooldhaqatada ah wuxuu ugu baaqay in ay ku dadaalaan caafimaadka iyo badqabka xoolaha sida geela iyo looda deegaankeena aada waxaa ugu soo batay hadda muxuu ahay xoolihii in baayac mushtar aan horey loogu aqaani jirin laga raadiyo sida geeloo kale aada ugu badan inkastoo looda waagii hore dadka aysan ku badnayno laakiin xoogaa number yar hal iyo laba guryaha xaafadaha la keeni jiray hadda waxaa aada usoo batay in ganacsata intay xoolihii xere ku xareeyaan geel intay xere ku xareeyaan caanihiisii ay ka ganacsadaan ayaa aad usoo batay waan runtii arrin aada u fiican aada muhiim u ah sideedaba xoolaha waxyaalaha loo dhaqdo waxaa waaye in nafci laga helo waxtar laga helo in laga ganacsado xoolaha oo caanahooda wax soo saarkooda la sameeya aaday muhiim u tahay taas ka sokow marka dadka ganacsigaasi hal abuuray ee barnaamijkaasi sameeyey horta waxay mudiin la dhiirigeliyo oo yani muxuu ahay horey barnaamijkaasi yani horey u socodsiiyaan oo horumariyaan waxyaalaha marka ay ku horumarin karaan waxaa ka mid ah sidaan horeyba u sheegnay in xoolaha lagu dadaalo muxuu ahay caafimaadkooda number one caafimaadkooda in lagu dadaalo oo xoolaha caafimaadkooda markas ku dadaalaan xanuunada ay qabaan yani muxuu ahay ka daweeyaan waxyaalaha kaleo dhici kara oo xanuunada dhici kara deegaanada iyo xiliyada kala duwan xoolaha ay ka talaalaan caam ahaan waxay la qabaan bulshaday la qabaan waxaa kaloo ayaga u gaar ah maadaama barnaamijkooda barnaamij ganacsi uu yahay in ay horumariyaan xoolaha aan haysano waxaa jira noocyo xayawaanka hadda annaga noo joogaan haysano ah kuwa ka nafci badan ka yani maxaa waxtar badan ka xataa adkaysi badan oo laga yaabo in deegaano kale oo wadankeena aan ahayn laga heli karo in ay yani barnaamijkaas yani horumaryaanoo dadka ay baraan in yani xoolihii xeradii la bedeli karo firkii la bedeli karo inay baraan xoolaheen hadda anaga wax soo saarkooda caanaha aad u yaryahay waxaa jira xaywa- xoolo kale sida lodoo kale iyo xataa inkastoo geela aan aan adduunyada laga aada looga dhaqanin loodoo kale iyo waxaa jiro lo aad u caano badan oo deegaanada kale oo caalamka laga dhaqo marka in barnaamijkaasi ay sameeyaan ganacsatada ayaa aad ugu dhir- ayaa- ayaa ayaa aada ugu dhiirigelinaya marka caafimaadka xoolaha ay ku- ay ku- ay ku dadaalaan si sar loo qaado wax soo saarka xoolaha islamarkaana ganacsatada ay ugu faa'iidaystaan ayuu doctor cabdulaahi ka digay cudurada hoos u dhigi kara wax soo saarka xoolaha taas oo beddelkeedana lagu dadaalo caafimaadka xoolaha si joogto ah shir looga hadlayay amniga ayaa lagu qabtay degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose cabdiweli axmed ayaa faahfaahinaya shirkan oo ay kasoo qayb galeen laamaha amniga degmada marko maamulka degmada iyo mas-uuliyiin kale ayaa diiradda lagu saarayay sidii loo soogi lahaa amniga degmada saraakiisha ah oo goobta ka hadlay ayaa waxay sheegeen qaababka lagu sugi garo amniga kuwaasi oo tilmaamay in marka hore gacanta lagu dhigo dadka isticmaalo waxyaabaha maanka dooriyo maadaama aysan waxba ogeyn ayna qalqal gelin karaan amniga guud ee degmada sidoo kale waxyaabaha laga hadlayaa ka mid aheyd in ciyaal weero ka cusboonaaday degmada marko ee islamarkaana qalqalka geli karo amniga gacanta lagu dhigo taasi oo ay isku raaceen saraakiisha amniga degmada marko iyo maamulka degmada ugu dambeyntii bulshada ku nool degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose ayaa loogu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga degmada ayna ka fogaadaan wax weliba oo saameyn kara guud ahaan amniga degmada waa hagaag dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxnimo madaxweynihii hore ee maamulka somalilan ayaa ku geeriyooday magaalada hargeysa mar kale warkaas waxaa faahfaahinaya cabdicasiis xasan cabdulle allaha u naxariistay waxaa xalay fiidkii magaalada hargeysa ku geeriyooday madaxweynihii hore ee somalilan axmed maxamed maxamuud oo ku magac dheeraa silaanyo axmed silaanyo oo ay da-diisu ahayd siddeetan iyo lix sano jir ayaa ku geeriyooday hoyiga uu ka degan yahay magaalada hargeysa sidaasi waxaa xaqiijiyey madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi muuse ayaa sidoo kale ka tacsiiyey geerida madaxweynihii hore silaanyo ayaa noqday madaxweynihii afraad ee somalilan intii u dhexeysay labada kun iyo tobankii iyo labada kun toban iyo toddobadii wuxuu kaloo soo hogaamiyey xisbiga talada haya ee somalilan ee kulmiye qaar ka mid a mas-uuliin isugu jiro golaha wasiirada iyo xildhibaanada somalilan ayaa ka tacsiiyey gerida ku timid madaxweynihii hore ee somalilan axmed maxamed maxamuud oo ku magac dheeraa silaanyo qatilmawd halkan waxaan taasi tiraanyo leh uga dirayaa qoyskii qaraabadii ehelkii iyo xasabadii madaxweynihii hore ee qiimaha badnaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya mudane axmed maxamed maxamuud siraanyo iyo guud ahaan shacabka somalilan iyo cid kastoo ku hadasha afka soomaaliga caawa waa habeen murugo leh inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun een waxa caawa dhacday geeri qalbigayga taabatay naga wada nixisay dareenkayga waxaan ku soo koobna ma garanayno waxaa naga dhintay haliyey qaran haliyaanu ku garaadsanay isagoo horumariya caafimaadka ciidanka iyo wax kastoo somalilan maanta ku hana qaaday
caawa waxay naga baxay waxa weeyaan qof weyn waxa weeyaan axmed maxamed siiraanyo markii ugu horreysay afar iyo siddeetankii bay ahayd markaanu saragnay iyadoo taariikhda laga warrami doono ee sanam wuxuu ahaa halgamaa weyn oo wax fara badan u soo qabtay oo esanam iyo maanta xorriyadda aynu ku nool nahay een, eh, hoggaaminteedii buu lahaa marka waxa weeyaan runtii waxa weeyaan maanta waxay isaga u tahay inaynuu ducayno un waxa weyn maanta mar madaxweynihii hore ee somalilan wuxuu ku dhashay gobolka togdheer qiyaastii sanadka kun sagaal boqol soddon iyo sideedii wuxuu joogooyin kala duwan kasoo qabtay dowladihii rayidka iyo tii kacaanka ee soomaaliya isagoo soo noqday wasiirka ganacsiga iyo wasiirka qorsheynta iyo jagooyin kale uu kasoo qabtay gudaha dalkeena ee soomaaliya waa hagaag dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo zahra
dhaqaamuhu waa ka kiina xalqeen kusoo dhawaada xubinta sarafka ee suuqyada magaalada jowhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanayaa laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya labaatan iyo sideed dhibic shan qabashada halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada bariiska nooca loo yaqaano safaariga ayaa haafkiisa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya sagaal iyo toban doolar iyo bar halka bariiska nooca loo yaqaano xamsaha la kala siisanayo shan iyo labaatanka kilo soddon iyo kow doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaano mudlo ayaa la kala siisanayaa toban doolar iyo bar kartoonkeeda sokorta ayaa loorkeeda la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanayo koo iyo labaatan dhibic labaatan iyo shan sinti saliidda saliid cadeeda loo yaqaano ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha hilaac ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar iyo bar oo madafaas kelin ayaa loorkeeda la kala siisanayaa shan iyo toban doolar iyo bar halka hilaac la kala siisanayo laba iyo toban doolar markana dhanka iyo dalaga koombada galey ayaa la kala siisanayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah halka digirta koombadeeda la kala siisanaya sideed iyo toban kun salbukada ayaa la kala siisanaya labaatan kun halka qamadiga koombadiisa la kala siisanayo afar iyo labaatan kun xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada waa naga intaa way mahadsantahay zaare xubintaasi nala socodsiinaysay markana xubinta cayaaraha iyo cabdicasiis waa maadsan tahay xubinta cayaaraha warka subaxnimo saaka waxaan ku eegi doonaa macalinka kooxda kubadda cagta ee barshona hansi filig ayaa sheegay inuusan weligiisa fursad u helin inuu tababaro u noqdo cayaaryahan la mid ah garabka baraaziil ee ninka lagu magacaabo rabena barshona ayaa ka yaabsatay adduunka markii afar iyo hal ay ku garaacday kooxda pyer munich kulan ka tirsan tartanka champions leaga sidoo kale ayay afar iyo ewer kaga badiyeen kooxda real madrid kulanka el classico rabena ayaa dhaliyay afar gool labadaasi kulan ee muhiimka xalaareedkani waana sababta keentay inuusan ammaan kala dhuldhaco tababaraha jarmalka cayaaryahanka garabka ka ciyaaray reer brazil ayaa xaliyaareedkani kusoo baxay dhaliya cajiiba waxaana uu qabtay mas-uuliyad badan tan iyo markii uu yimid tababare hansi filip xubinteena cayaaraha saaka waa nageynta wuu mahadsan yahay cabdicasiis xubintaasi cayaaraha noola socodsiinayay guud ahaan warka subaxnimo xubintaasi ayaa ugu dambeysay anigoo xaliimo cali ibraahim ayaa idinla socodsiinayay dhanka farsamada zaka ayuu ahaa tan intaa ku kulmay doona warkan kiisa xiga nabadgelyo